gudoomiyaha gudida dhaqaalaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan cumar axmed saweyne ayaa waraysiga noogu marsiya in ugu horeyn mudane kusoo dhawow shabakada caalamiga ee somali diaspora waad mahadsantahay ku dhawaay su-aasha ugu horeysan dooni inaan ku weydiiya waxay tahay bal nooga waran guddi ahaan iyo waxa aad qabataan bismillahi raxmaan raxiim adeer waxa weeye guddidu waa golahu sideed guddi buu lahaan jiray iminka waa la yar kordhiyey sideedda guddi waxaa ka mid a guddida dhaqaalaha annagu guddidaas aanu nahay sagaal xubnooda waanu ka koobannahay markaa iminka xeer hoosaadkii cusbaaye la sameeyey lix bay noqonayaan laakiin weli waxba maanu kala bedelin ee sagaalkii umaanu ku shaqaynaa weli oo golaha fasax ku maqan insha allahu markuu golahu soo noqdana waxay noqon doontaa inaa markaa aanu dee laba uun guddiyadaa kale la geeyo guddiyo cusubo ayaa la abuuro la geyn doonaa marka annagu shaqada iyadu muhiimkeedu waxa weeyaan miisaaniyadda dowladda bajetka ayaanu anagu aanu dib u eegnaa annaga distoorka wuxuuna siinayaa bajetka dowladda dhexe ay soo gudbiso inaanu waxna ku daro waxna ka saaro sideedana aan u ansixino marka waxa weeye golahu goloweynuhu ma ansixin karo ilaa annaga intayna soo marto annagu aanu markaa eegno markaa gudi dhaqaale ahaan doorkeegu ugu weyn ee aanu qabanaa waxa weeye inaanu miisaaniyadda ama bajetka ay soo gudbiso dowladda dhexe inaanu dib u eegno deegafku samayno wixii macquulana aanu ku darro talana ka bixinno dabaytana goloweynaha dhexgeyno oo goloweynahu ansixiyo waxaa kaloo muhiimka ugu weynoo iminka aanu hadda damacsanay annagu waanu cusubnahay iminka oo dhowaan waa tii dee naloo doortay annaga dee naloo doortay guddiyadatan marka waxa weeye inaanu marka u horeysa annaga iminka hawsha anslan aa qabateen waxaa ugu horeynaya inaanu ilaha dhaqaalaha tagno ee wadanka ilihiisa dhaqaalaha oo ay ka soo baxdo cashuurtu haddii ay tahay dekeda hadday madarada tahay haddii ay tahay wasaaradaha dakhliga leh ay soo galaan haddii meel kastaba oo dakhli uu ka soo galo oo miisaaniyadda magaceedu ku soo baxay sabahidhkeeda insha allahu waanu tegaynaa dabeetana reboort baanu ka soo bixinaynaa dabeed marka ay timaado miisaaniyaddu waxaanu kala wadaka wada hadli doonaa wasiirka maaliyadda cidda huse ugu horeysaanu qabanaynaa weye waxaanu kaloo qabanaa wixii xeerara ee ku saabsan maaliyadda inaanu anagu de aanu ama curinno ama xukuumadda dhexe ay soo curiso mid kastaba ha ahaadee kuwaana inaanu anagu gacanta gelino oo aanu goloweynaha dabeetana horgeyno markaanu de ka shaqayno ee wixii macquula iyadana de ay naloo noqoto aanu ka saarno ama aanu gelino aanu goloweyna horgeyno markaa aanu dalmano ama in la ansixiyo ama inaan la ansixin labadaba waanu waanu hordhigi karnaa inkastay u badan tahay dee anagu had jeer hala ansixiyo ay u badan tahay oo golahan ilaa maalintuu sameeyo hala ansixiyo bay ahayd ma ogtahay oo iyadoo sanadkana sorry dowladdu ama dowladda dhexe ay keentay xukuumaddu miisaaniyad aada u fara badan oo sanadkan iyo kii ka horreeyey kii ka horreeyey sanad walba way sii kordhisa marka dee shahaado sharaf baa baanu siinay wasiirka maaliyadda xaqiiqatan waayo wuxuu baawlberiga hore bisha saddexaad sanadka kale ee maaliyadda ee bilaabmay baa la keeni jiray maaris baa la keeni jiray laakiin isagu wuxuu keenay octoobar buu keenay sagaalaaatankii octoobar buu keenay taasuna waa achievement ama waa horumar aada iyo aada cajiib ule weeye dabeed waan ku bogaadinayaa wasiirka maaliyadda arintaa iyada ah anoo ka filaya inuu sii kordhiyo kolley anagu dakhliga annaguna waxaanu diyaaro nahay inaanu la shaqayno oo de waxaynu ku soconnaa ummadu cashuur bay ku socdaan iminka maraykanka sawaariikhda ridaya ee aad arkaysa ee dayaxa tegaya ee meelba tegaya dee lacag uu leeyahay ma jirte waa cashuur dadka laga soo ururiyo wey marka dadkeenuna cashuurta ma naqaano hase ahaatee annagu waxaanu kala shaqaynaynaa wasiirka in cashuurta in lasoo ururiyo dadku cashuurta bixiyo sheeko yar baan kuu sheegayaa oo soomaalida iska kabtano soomaalidu taariikhda intaan anigu akhriyayey waa ummadda qura ee ku dagaalantay in cashuur lagu kordhiyo soomaalida kenya ay ahayd dabeed saddex baa cashuurta loo bixin jiray wixii cadaana whiteman hindida iyo carabta eshiyaati layska odhan jiray iyo afrikaanka soomaalidii afrikaankii baa lagu daray cashuurtii oo wax yar baa dee laga qaadi jiro waa dadka dayara bay ahayd soomaalida way mudaharaaday qaylay samaysay dagaal anagu halkaa gaalku intuu bixiyaanu bixinayna bay yidhahdeen dabeete waxaa dhacday in la dhex keen lasoo qaaday oo carabtii la keenay soomaalidii marka taasuna taariikh bay u noqotay soomaalida laakiin waxaan la yaabanahay tan iminka joogta ee doonaysaa services baliiskii hayaay halkanaa laygu dilay hayaay boqol baa laga dhacay aqalka baa laga soo dhacay dhakhtar ma haysto etoobiya qabanaya hayaay war waxa weeye dee serviceka dowladdu jeebkeeda adeerka ma bixisee waxa adigu aada bixiso ayaa wax lagugu qabanaya waa adiga arkaya maanta wadooyinkii waa adiga arkaya iskuulladii somalilan oo dhammi ya waa wada waa wada bilaash weeye dugsiyadii hoose dhexe waa bilaash weeye bal inta miisaanad iyo kharash dheeraada ku baxaysa iyo inta macalimiin inta lacag la doonaya inta imanaysa ka warramo ciidankeeni nabadgelya alxamdulilah waa kuwaasoo dee meel kasta isma ma taagnaan karaan laakiin hawl badan badan badan bay hayaana oo inoo qabtaana waa adiga arkayo wadooyinkeeni maanta international magaalada hargeysa maanta waxay u egtahay magaalooyinka adduunka ay u egtahay markaad dhex marto wixii hokiile iyo wixii maanta waa waa laami gaarigaaga aanu aanu aanu magaranaysa iyo waxyaalo kale oo badan badan badan badan oo ay xukuumadduna qabatay xaqiiqatan waxaa soo dhami waxay kusoo baxayaan dee cashuuraha la bixiyo annaguna waxaanu ku dadaalanaa haddaanu guddida dhaqaalaha baarlamaanka nahay intaa noo hadhay in aanu kala shaqayno wasiirka maaliyadda iyo ciday khusaysaba in cashuuraha lasoo kordhiyo si infrastructureka hadday wado tahay hadday dhismayaasha wasaaradaha tahay haddii ay tahay magaranaysaa in dee sidaa quruxa badan ay u wado xukuumadda anoo aadna ugu mahad celinaya kuna bogaadinaya ya in aanu anaguna kala shaqeyno saanu cashuurta usoo ruurnahay
gudoomiye ana aad iyo aad kaaga mahadnaqaya waraysigan gaarka aad xafiiska ku siinaysid shabakada caalamiga qurba joogta waxaan kaloo doonaya inaan ku weydiiyo kaalin intee leeg baad ku leedihiin dabagalka miisaaniyadda in sidii loo ballan qaaday ay u fulaan aba waxyaabihii loogu loo- loogu talagalay lagu fudhiyo adal had iyo sheer horta waxa weeyaan waxaa jira waxa leedaha delegation of authority yani had iyo jeer maamulka markaad maamul aad ka shaqaynayso haddii aad shaqada isku wada koobto adigu oo dadkii kaa hooseeyey shaqadii aanad isaga dhiibin adaa ku waalanaya waa lagu waashaa shaqadiina ma soconayso marka waxa weeye dowladduna waxay leedahay delegation of authority ilaa madaxweyne amarka kasoo bilowdo wasiirkiisa authority buu u dhalgelgeliyay shaqo ayuu u dhiibtay marka madaxweyne maalmo taagan maayo shaqadii xageed xaggaad geysi waa la isweydiinaya of course dee yaa waxu soconayaan iyo dee magaranaysaa fula ab baa jiro madaxweynu leeyahy wasiirku agaasimayaal buu leeyahay oo weydiinaya agaasimu shaqaaluu leeyahy waa silsiladaa isku wada xidhan marka waxa weeye annagu miisaaniyadda markii aanu abruuf garayno waxa weeye wasaaradana waanu ka warhaynaa iyo siday u baxayaan waxa weeye dee waad arkaysaa ma garanaysaa dee wasaaradda wax qabanaysa waad arkaysaa matala wasaaradda gaashaandhigga dee waad arkaysaa inta ciidan iyo aanu haysana iyo inta magaran inkastoo aanan dadka dee aanan odhanayn iyo kharash ku baxaya intuu leegyahay dee intan abtaga wasiirka gaashaandhigga ma odhanayo isagu dee igoofil kolley wasiir walba waa odhanaya waxa dee isoo gala haddii eeba xukmaayay wasiirka tacliinta de waxaanu hawlgasho de way muuqanaysaa in iskuul la dhisayo inta macalimiin sanadkii la qorayo inta agab la iibinayo you can see it waad arkaysaa wasiirka hawada iyo duulista waad arkaysaa hawlaha uu gelayay iyo halka wax ka qabanayo wasiirka arrimaha dibadda waad arkaysa marka waxa weeye aday kuu muuqanaysaa shaqadii waxaan lagu qabanayay adiga haddii qofku uu qof yahay dee damiirle ama wax garan kara sidaa markuu eegaa wuu garanayaa wasaaradaasu hawsha ay qabanayso uu garanaya iyo waxay qabatay adaa asas garayn karaa yani sidan ay qoraan dee waxaan iminka jaraaidkan iyo websaydadan iyo anigu aan arkay ay qorayaan de waxa wey horta marka hore bal eeg horta wasaaraddu inta ay shaqo qabatay u tag weydii ya ila wasiirka hortaagi maaye war maxaad qabatay dheh miisaanadii saabu u maamusha marka anagu dushaanu kala soconnaa waanaanu ognahay weye laakiin intaanu dabagalno wasiirka dee odhan mayno xaggeed geysay sidai odhantir madhayn anagoo qolo kala u qaybsan arrimaha ah adeer aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaa kaloo doonaya inaan ku weydiiyo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo waxa uu ku dhawaaqay sanduuq loo sameeyey dhalinyarada somalilan oo uu ku shubay boqol kun oo dollar arrintaas maxaad kala socotaan guddiyahan adeer waxaa weeye horta madaxweynaha axmed dhallinyarada aada iyo aad buu xaqiiqatan uu doonaya inuu meel u gaadhsiiyo sida uu horumaraha kaleba dee u gaadhsiinayo waxaa ku daliila markii electionka uu ku jiray doorashadii wuxuu yidhi dhallinyarada horumar baanu u samaynaynaa inta aan u samayn karno number onkii waxay doorashooyinkii deegaanka maanta inaad aragtay in dhallinyaro meedhan haysto aad aragta haddii aad tagto maanta wasaarada ama shaqaalaha dowladda ama hay-adaha ay kurshay boqolkiiba toddobaatan waa rag dhallinyaroa weye waan ku tirin karaa dhallinyaraa maanta loo wada dhibo wada haysata hadaad eegto waxa weeye madaxweynuhu had iyo sheer wuxuu ku hawlaya horta dhallinyarada soo hore ugu mari lahaa waxa weeye waddankeennii waad ogtay aadeen dhaqaaluhu waa dhaqaalo yarnahay cidi wax inama siiso ilaahay baa waxna siiyay innagaa isku tashanay innagaa hawlaheena wadana marka horta overnight maalin qura wax walba lama dhamayn karo wax walba sbaan bay u baahan yihin iyo waqti bay u baahan yihin duniyada laba xaale wax lagu bedelaayo midna waa revolution waa inqilaab midna waa evolution evolutionka waxa weeye inay taayirku wareego ma garanaysaa ya u wareego marka waxa weye inagu maanta filcayadu billah dee revolution kuma jirna evolution baynu ku jirtaa taayir baynu sidaa u wareejinaynaa marka waxa weye madaxweynuhu horta taasi waa mid oo dee waa daliil weeye inuu dhallinyarada magaranaysa u soo jeedo waa daliil weeye xagga sanduuqa waa daliil labaad weeye sanduuqa kan waxa weye haddii sanduuq la furo madaxweynuhu dee intaa ay ku dowladdeed ay ku riday de waxa weye beritana dadkuna uu kusoo u keenaya waxa weye markaa dhallinyadii training baa lagu siin karaa waxay gacanta ka bartaan ya berigii hore ingiriisku wuxuu lahaan jiray annagu markaa ingiriiska waanu joogno secondariga marka laga baxo shan iyo toddobaatan inan baa secondariga geli jiray kontonna shiikh bay geli jirtay shan iyo labaatan camuud bay geli jirtay inamana ifteedaa siddeed boqol ilaa kun baa imtixaanka u fadhiisan jiray berigaan dabadeeto waxaa jiray laba iskuuloo mid la yidhaahdo c t c iyo t t c c t c waa clerical training center karaaniyiinta iyo xisaabiyaasha iyo waxaas ta kalena waxay macalimiinta soo saari jirtay waxaa jira iyaguna iskuulka iskuulla kale oo fara badan oo kuwii gacanta ahaa baa jiray oo burco ka dhisnaa iyo kuwo kaloo badan baa jiray marka waxaas caruurta loo kala diri jiray a dabeete dadkii macalimiin umaynu baahan jirin xisaabiyo umaynu baahan jirin umaynu baahan jirin magaranaysa balantiyaynu haysan jirin marka waxa weeye in training loo furo dhallinyaradii waa waxyaalaha magaranaysaa dee muuqda inay soo socdaan oo la taangareeyo electricalka kii gacanta kii plumber iminka saddex casho waxaan raadinaya mid ii sameeya qasabad baan raadinaya mid baan soo helo kiina qasabadi u isdhaafiyey simbly waxa weeye haddii la bari lahaa yani waxa weye lacagna way ka samayn lahaayeen noloshooda way ka soo saari lahaayeen profession weeye adduunka waxaanad maqlaysaa sinjiilaha plumberka marka waxa weeye ardaydii waxna de wixii jaamacad loo diri karo iyo wixii jaamacad geli kara iyo wixii shaqa loo heli karo iyo de waa lagala shaqaynaya laakiin sanduuqan asaas wuxuu u noqonayaa horumarinta nooc kastaba ahaatee dhalinyarada ayuu asaas u noqonaya waxaanan aaminsanahay weliba aan ku bogaadinaya tujaarta iyo dadka maal kale in ay sanduuqaa wax ku darsadaan waxaan kaloo weliba iyadana tala ku siinayaa weliba shaqaalaha dowladda maaha kuwan iska dee hooseeya shaqaaluhu waa dhowr dee magaranaysa uu baarlamanku ka mid yahay labada baarlamanka wasiiradu ka mid yihiin agasimaayaashu ka mid yihiin in bishii lacag laga gooyo sanduuqaa lagu daro oo lagu shubo waa ka mid dhiyaas barihiina idinkan anigu dhiyaas baraan ahaan jir qurbajoogaan ahaan jir noloshayadoo dhan dee iminka dhowr iyo toban sana halka joognay qurbajoogaan ahaan jir welibayba khaliijka ka shaqeeyey maraykan baa ka shaqeeyey yurub meel meel aan tegin ma jirto ka shaqeynay waxa wey idinka waxaa laidinka baahaya markaa developmentka haddaa qurbajoogka tihin war eritrea kakaba liidatay nimanka dhisay eritrea ethiopia dhisay eritrea dhisay qurbajoog wey waa soo dhisi kartaa wadankeena ten pounds ama ten dollars ninka bixiya ee sanduuqa kusoo rida dee brito wuxuu noqonaya dee adar boqolka doolar hal santi buu ka samaysanya sunuud la sukeri buu ka samaysanya boqolka doolar marka idinkana waxaan idinkula talin lahaa aad iyo aadna idin weydiisanaya inaad sanduuqaa dhallinyarada wax ka qabataan waayo haddaa inagu aynu iminka agaboyo qudhin dee caruurtiinii baa soo kacaysa oo magaranaysa xitaa in loo sameeyo iyaga laftooda hadhow markaas seminaarka caruurta dibadda ka imanaysa ya soomaaliga lagu baro dhanka lagu baro ay magaranaysaa marka waxyaalo badan baa lagu qaban karaa dhallinyarada laakiin adarde waxa weeye had iyo jeer dee waxa weeye dakhligii ama hayntii ayaa yar xukuumadda expectationkii wixii laga filayeyna aada iyo aad bay u fara badan tahay dee marka had iyo jeer waxaa jira chicken balance xisaabta markaad samaynayso markaad xisaab xid samaynayso dee chicken balance baad samaysaa ma garanaysaa dee ya marka waxa weeye wad xisaab xid la sameeyaa waa wadanka lasoo qabtaa oo weliba gurbajooga dibada jooga ay sanduuqa adaaba xusuusiya de ay ka soo shaqeeyaan oo ay gacan weyn ku yeeshaan baan anigu waxaan raggii u ololeynayay in dhallinyarada shan iyo labaatan qaanuunka la bedelaan ahaa baarlamaanka raggii ugu horreeyey baan ahaa bedelayay qaanuunkaas ololii ugu weynaa ku jiray xitaa nuur anigoo jooga way igu wareysatay halwanaag news bay wareystay markaa sidaasaan ugu sheegay iyo iyo dhowr website oo kale ay ka mid tahay rabis news ay ka mid tahay mid la yidhaahdo iyaduna toga hera la yidhaahdo saasaan ugu wada sheeg waxaan dhallinyarada waanu u baasgaraynaynaa in ay ay dowladda soo galaan oo nolosha kusoo bilaabata siyaasadda ka qayb qaataan iminkana dumarkii baanu bilaabana inaanu iyagana iyo dadkii laga tiro badnaa inaanu iyagana maqaam u samayno haddii alla ka dhago intaanu joogno de haddayna soo marto
aad yaad su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo haatan sidaa filaya waxaad ka timi safar aad ku tagtay gobolada bari ee jamhuuriyadda somalilan maxaad kusoo aragtay gobolada bari adeer horta waxaa gobolada bari waxa weeye afrikaanku horta had iyo jeer wuxuu leeyahay caado had iyo jeer halka siidka dowladda centerka waa waa kursiga dowladda ayaa laysugu tagaa waa wax afrika oo dhami leedahay iminka berigii dagaalu ka dhacay soomaaliya laysugeen odhan jiray dee muqdishoa la burburiyey haddaynu magaalo kala haysano oo inoo dhisan wadanku sidaa umu burburayn maogtahay waxunba kala hadhi lahaa marka waxa wey iminka kii lacagta lahaa iyo kii aqoonta lahaa iyo kii shaqada lahaa iyo kii business manka ahaa eegada iyo kii doonayay inuu meel yar furto oo ka shaqeeyo dee halkan waa lasu wadayey marka waxa wey halkan waxaa culays baa saarmay leegii biyihii adeegyadii dhakhtaradii agaas everything markaa waxa furaya culays marka waxa weeye horta waa mid dadku dembiga iyaga alahoo magaalooyinkooda kasoo qaxay ilaahay risiqa meeshu kugu olabal waa kuu siinaya igu siin maayo dee hargeysa risiqa aan ka waayay barco iyo laascanood iyo ceerigaabo marka horta dembiga dadkan waa leeyaho in laga dabaguuro dowladda waa wax afrikaanku ka dhexeeya waxaa anigu aan soo arkay xaqiiqatan waxa weeye biyo la-aan xaggaa ka jirta waxaad moodaa in xagga galbeedka uun laga qodo ceelasha iyo biyaha laakiin marka aada gaadho magaranaysaa baro xaggaa uga baxdo magaalada qoryaala wax ka shisheeyo oo biyo leh anigu ma arag amarkii ka taagay marka xaqiiqataasaana dowladda waan xukuumadda waan waan waan waan ku yacni kala hadlaya waanan u sheegay in dhulkaa biya anigu dee barcagol togdheer baa laga soo doortay marka anugu de xildhibaan ummadda oo dhan u ah haddana dee gooni ahaan markaan gobolkaygii dee sii arko dee waa waa waa sii naxaya dhulkaas in laga qodo biyuun bay u baahayen xoolay way haystaan alxamdulilah xoolaba geel iyo ari iyo wax walba way haystaan farday haystaan cawskii way haystaan daaq wacan bay haystaan laakiin biyo ay cabaan hadday heli lahaayeen oo riiga looga qodo meesha dhulka qaarkii sideetan iyo sagaal rig baa labadii dowlada sii hore ka qoday dhulna waxooga lagama qorinba de marka anigu taa waxaan kusoo arkay horta beelaanta waan kusoo arkay dad wanaagsanna waan kusoo arko nabadgelyada jecel oo xarfishada inay ka dhacaan oo wadankooda jecel ya na waan kusoo arkay xaqiiqatan oo nin waliba nabadgeliyo markuu hadla leeyay nabadgeliyo nabadgeliyo nin waliba hadalkiisa wuxuu kusoo goosanayaa nabadgeliyo dee mar haddii nabadgelyadii aynu haysanana wax walba waa la heli karaa oo dadkeeda ay ka dhacdhacsan tahay isagoaan eegeyn biyola-aantii isagaan eegeyn garanaysaa baahidan haysa isagaan eegeyn ya haddana markuu ka hadlay le waxaasoo dhan nabadgelyada ayaan ya ayaan kusoo arkay waxaan kusoo arkoo kale suulo walba intaan marayay iyadoo iskuul laga furay baan arkay waxbarashadii ya ayaa waa tagtay wasiiradda waatay kusoo wareegtay waxaan kaloo soo arkay tuulo walba m c h ka furan dadkii oo lagu dawadina waan arkay oo magaranaysaa ay dawadi taallo oo ya waxaan kaloo soo arkay haddii maxukmaayo dadkii aan hub sidan dawataa nabadgelyada raacsan magaranaysaa dee hubkii magaranaysaa waxaan kaloo kusoo arkay xaqiiqatan iyada oo bulis joogo inkastaanu badnayn ya oo dadkii debeskii xabada isku dhufan jireen dee baroogeeya dee askartan iyo ya la odhanayo de xagga amniga iyada qudheedu maaragtay ay ku tahay marka alxamdulilaah dee kolley waxay la tahay gobolkaa tagdheerna waa un dee gobolada kaleu la mid yahay magaranaysaa hadday iskuol tahay iyo hadday ammaan tahay iyo hadday dhakhtar tahay iyo hadday m c h tahay iyo ya baabaro ambulance ay haystaan qaarkood tuulooyinka oo lagu keenayo burco qofkiiba garaasa siriisa lagula soo ordi karo ayaan soo arkay waxaan arkay dhakhtarkii burco waa oo wanaagsan oo aada iyo aada magaranaysaa ya de inkastoo baahidu aanay dhammaanayn oo halkan iyo meel laba aanay ka dhammaanayn haddana dee anigu burco waan ku dhashay waan ku koray markaa waan garanayaa dee mar walba improvementku intuu leegyahay kontonkii sane u dambeeyey horumarku intuu leegyahay de anigu waan garan karaa moogta oo de waa meesheeda aan ku dhashay marka alxamdulilah wuu jiraa horumar wuu jiraa hay-adaha aan tegi jirin iminka way tagaan dadkii u ka shaqshaqeeyaan waxa weeye improvementkii baa soconaya wixii waa markaan kuu sheego waa cajiradaa wareegaysa weeye ya marka hopefully insha allahu waxaanu gaari doonaa inaynu mar isku filaano haddii layna ictiraafona de markaa deeman baynu heli doonaayo dunidu markaa ya duniduba ina aamini karta markaas laakiin iminka cidina kuma aaminsano dawladyaroo meel ka taagan oo innagaa isu dawlada innagaa is ictiraafsan taa qudheedu ma yara inaynu nagu is ictiraafno ka kalena wuu ku imanaya marka maraad wa ictiraafto anigu saasaan u arkaa arrimaha dibadda bolosiga waxaan ahaan jiray anigu guddoomiyaha xigeenka arrimaha dibadda baarlamaanka si wacan bay usha dadaal badan baa mar walba jira eega daadeer anigu waxaan bartay waxa la human resourceka weligiina waan ku shaqeyn jiray dadka wuxuu kari karo capacitiga qofkaan garan karaa marka qofka capacitigiisa marka waa in loogu daraa dee tourist buu ku shaqayn lahaa touriskii baa inaga maqan oo lacagtii baa inaga maqan oo waxaynu lobing ku samayn lahayn adduunyada lobing baa la sameeyaayoo waxaa isaga furan sharikada dhan baa isaga furan arrimaha garanaysaa inay dawladaha ku lobi karaya lacag aada u fara badan oo milyaada leeg bay qaadanaya wulan haldaad mani marka waxa weeye arrimaha dawladdan aad oo fiican yihiin oo de waan ka shaqeyn jiray iyadana in taa ka horeysan maayo wax walba ma dhama ya laakiin dadaalkii ma lahaya weye su-aasha taalla that question anigu waxaan u arkaa personal opinionkayga aniga in dadaal fara badan ay xukuumadan iminka joogta ay qabatay ayaan anigu aada iyo aada u aaminsanahay ay dadaal fara badan qocotay
aad iyo aad baad umahadsantahy waraysigaa gaarka thank you adeer adaa adigaa mudan insha allah waa adigu salaamaysaa ya magac baa kolley naloo bixinaya ilminka waxaa la dadka qurbajoogga qurbajoog kuwan nimankii wadanka sii joogana magac kale leeyihin qolqoljoog baa la yidhahdaa bal qobadeeda qurbajoogga ahaan jirtay qolqoljoog noqotay waxaad noo bixinaysaa noo soo sheega